alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa maxamed wacala aali maxamed xadiiska inoogu dambeeya waxaa laga qaadanaya waxaa ka mid ah cadaabulqabrigu inuu xaq yahay oo in la ictiqaadiyaa ay waajib tahay aayaadka qur-aankana waa laga daliishadaa axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam si fara badan bay ugu soo aroortay xadiiskana wuxuu ka mid yahay axaadiista u daliilka ah cadaabulqabrigu inuu xaq yahay oo jiro u daliilka xadiiska saddex boqol iyo sagaal iyo toban waa can abi bakrin asidiiq radia allahu canhu abi bakr waxaa laga soo wariyey yacni magaciisa cabdullahi baa la odhan jiray magaca aabihiina waxaa la odhan jiray cusmaan baa la odhan jiray kunyadiibuu ku caanbaxay abi bakar ah aabihiina kunyadiisiibuu ku caanbaxay oo marka abi quxaafe ah ee cabdillaahi ibnu cuhmaan ibnu caamir ayaa la yidhahdaa attaymi radia allahu canhu annahu qaal ilaahay raalliha ka noqdee inuu yidhi lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay inuu ku yidhi callimnii bar ducaaan duco adcuu bihi fii salaatii aan ku ducaysto salaadayda gudaheeda ibar buu nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu idhi qul waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow innii dalamtu nafsii dulman kasiira anigu waa dulmiyey oo waa ku tacadiyey naftayda dulman dulmi kasiiran fara badan ayaa naftayda dulmiyey walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dembiyadana ma dhaafo adiga mooyaane cid kale ma dhaafto fakfir lii makfiratan min cindik ilaahayow ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika xaggaaga ka ahaatay ilaahow ii dhaaf warxamnii ii naxariiso innaka adigu anta algafuuru alraxiim waxaad tahay ka dembi dhaafka badan ee naxariista badan ayaa tahay ee dembigayga dhaaf oo ii naxariiso muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqsan yihiin marka ducada in salaada gudaheeda lagu ducaystaa inay mashruuc tahay ayay ku tusinaysaa maqaam kasta oo duca ku habboon salaada gudaheeda waa lagu ducaysan karaa ha ahaato atixiyaadka dabadiisa intaan la salaamad naqsan ka hor ama ha ahaato sujuudda marka lagu sugan yahay ha ahaato waa lagu ducaysan karaa waxayna culamada qaarkood ka daliishadeen cumuumka fii salaatii cumuumkaas bay ka daliishadeen oo maadaama ay tahay mufrad loo idaafeeyey macrifo cumuum bay faa'iidaynaysaa bay yidhaahdeen marka in lagu ducaysan karo maqaam kasta oo salaada ka mid a in lagu ducaysan karaa laga qaadanaya laakiin sida badan culammadu waxay sii tilmaamaan wakhtiga salaamta ka hor atixiyaadka marka la dhammeeyo ee nebiga lagu salliyo sala allahu alayh wasalam dabadeed ducooyinka lagu ducaysto ay istixbaabeen bay ka mid tahay waxaa riwaayo kale ku soo aroortay ama lafdi kale kasiiran halka ah kabiiran iyadoo markaa yacni lagu beddelay labadubana waa saxiix labadubana in kasiiran la yidhaahdo iyo in kabiiran la yidhaahdo yacni laba riwaayo labaduba saxiixa yihiin baa ku soo arooray culamada qaarkooda waxay yidhaahdaan waa la kulminayaa sida imaamu nawowiba adkaarta iyo ku sheego oo waa la isu geynayaa labadaba oo waxaa la odhanayaa innii dalamtu nafsii dulman kasiiran kabiira oo waa dariiqadii aynu markaa tilmaamaynay shalay oo dariiqatu talfiiq yacni adkaarta zawaa'idda kale leh ee markaa soo aroortay in markaa la talfiiqiyo oo la isku daro yacni dariiqada noocaasa weeye waana inagii tilmaannay salligana markaa axaadiista ku soo aroortay iyadana inay sidaa isu dhex gelinayaan oo markay sidaa isu dhex geliyaan suuro aan axaadiista ku soo aroorin oo dheer yacni markaa inay leeyihiin sidaa in la akriyaa fadli badan sida imaamu nawowiba uu ku yidhi adkaarta iyo kutubtiisa qaarkood uu ku tilmaamay laakiin dariiqada noocaasa ahlucilmiga qaarkood waa radiyeen oo waxay yidhaahdeen in la jamciyaa ma suuragal aha waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan jamci waxaa laga yaabaa sida iyo sida labadaba inuu u baray maadaama marka ay suurtoobi karto sida iyo sidaba inuu u baray in la jamciyaa ma dhici karto sida xuruufta qur'aankaba aan loo jamcinayn waxaa dhici karta markaa qiraa'o in la yidhahdo qira'a sidan baa la akhriyey qiraa'ana sidan baa la akhriyey in la yidhahdo labadiba waan iska daba akhrinayaa oo waan markaa yacni kii kalena labadaba meeshaan soo gelinayaa yacni ta noocaasi sax noqon mayso masalan oo kale cala sabiili mihaal waxaa ka mid ah qawluhu tacaala walcanhum lacnan kabiira walcanhum lacnan kabiira iyo lacnan kasiira waa qiraa'ataan sabciyataan waxayna yidhaahdeen markaa in la jamciyaa ma suuragala sida ibnu kasiir kuwa suurat alaxzaab markuu fasirayo uu ku baraarujinayo oo waxa uu odhanayaa maadaama halkan oo kale aan la akri karin oo aan la odhan karin walcanhum lacnan kabiiran kasiiran oo qira'a ahaan aynay saasi jaa'is ahayn waxay ku tusinaysaa dariiqada culamada qaarkood ay mareen oo nawowi ka mid yahay oo uu dikrigan yacni ku saabsan istikfaar dalabka uu yidhi waxaa la odhanayaa innii dalamtu dulman kaiiran kabiiran inaanu sax ahayn ayaa laga qaadanayaa buuhi culamada kale radisay waxaa ka mid ah ibnu taymiya majmuuc fataawaha kaga hadlay waana radiyey markaa arrinka noocaas ah oo waxyaalaha ku saabsan ikhtilaafu tanawuc oo sidee siyaalaha kala duwan usoo arooray in la jamciyaa ma suuragal ah buu markaa odhanayaa ee waxay noqonaysaa in la jamciyaa maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam aanu jamcin bidca ayay noqonaysaa sida qiraa'adka qur'aankaba aan loo jamcinayn sida aadaanada markaysa waxaan markaa kayfiyaad kala duwan hadday ku asaxday aan loo jamcin karayn iqaamada saas si la-eg sida istiftaaxyada markaysa waxaan markaa aan loo jamcinayn wahaakada marka waxa weeye sidii nebigu sala allahu aleyh wasalam sidana mar u odhan jiray sidana mar u odhan jiray labada marka mid walba waa inaad marba mid tidhaahdaa laakiin waa inaanad talfiiqinin oo adigu aanad isdhexgelinin marka waxa weeye calaa kulli xaal sawaabka waxa weeye sida markaa ibnu taymiya ibnu kasiiriya ay tilmaameen oo ah marka inaan la jamcinayn ee marba mid la akhrinayo oo wakti aad odhanayso allahuma innii dalamtu nafsii dulman kasiira wakti kalena aad akhriyayso allahuma innii dalamtu nafsii dulman kabiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta xadiiska waxa uu lagu xasriyey dembiyada cidda dhaaftaa inay tahay allah oo keliya walaa yakfiru dunuuba ilaa anta sidaasaa markaa nusuusta kalena marka aynoo tilmaantay bale aayaadka qur'aanka qudhooda waa laynoogu sheegay in ilaahay oo keliya dembiyada dhaafo waman yakfiru dunuuba ila allah istifhaamku waa bimacna alinkaar cid kale markaa dembiyada ma dhaafto allah mooyaane sidaas aawadeed yacni cid kale oo la odhan karo dembigayga dhaaf ma jirto allahuma ilaa inaad uga jeedo tacaddi isaga marka aad ku tacadiday oo aad markaa yacni qalad ku samaysay oo aad leedahay cafi macnaha hadalkaagu uu dhacayo yacni dembigan kuu qaldamay iga dhaafo iga cafi macnaha adoo ujeeda mooyaane waana sida lagu xambaarayo yakfiru liladiina laa yarjuuna ayaama allah yani waxa weye yakfiru way u dhaafayaan bimacnaa ha u dhaafaan baa macnuhu dhacaya khabarun yuraadu bihi lamru ha u dhaafaan oo bimacnaa ha iska cafiyaan liladiina laa yarjuuna ayaama allah kuwaan ilaahay markaa cadaabkiisa aan ka baqayn cafintii baa looga jeeda sidaas aawadeed haddii la yidhaahdo dembiyada marka waxa weeye nebiga ii dhaafaya sala allahu alayh wasalam ama shiikha ii dhaafaya wax la mid a haddii loo ictiqaadiyo oo dembiyadii uu ilaahay ka galay in cid kale u dhaafi karto ictiqaadinta qofka uu ictiqaadiyaa waxay noqonaysaa khasaa'istu ilaahay la gaar ahaa inuu cid kale la wadaajiyey marka waxay noqonaysaa kufri waxaanay noqonaysaa takdiib markaa la beeniyey yacni nusuusta marka aayaadka iyo axaadiista intaba la beeniyey ayay noqonaysaa marka waa in loo ictiqaadiya allah oo keliyi inuu dembiyada dhaafo islaamkuna ma yaqaano wax leha sukuuku kufraan oo mashaayikhda ama wadaadadu ay bixiyaan sida kiristaanku ay u yidhahdaan waxaa jira waraaqo yacni laga qaadanayo dabka yacni markaa laga qaadanayo oo dembiga marka uu kugu dhaafayo waxyaalaha noocaasa shareecada islaamku ma taqaan xadiiska saddex boqol iyo labaatan wa can waa'il ibni xujrin waa'il oo ina xujriye waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilahay raalliha ka noqdee qaala inuu yihi sallaytu maca anabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka la jirkiisaan tukaday buu idhi fakaana yusallimu can yamiinih waxa uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid ka salaamanaqsada xagga midig assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ilaaha assalaam ilaalintiisu korkiinna ha ahaato ay xifdu asalaami calaykum waraxmat ullaahi naxariista ilaahayna korkiinna ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinkiisuna korkiinna ha ahaato wa can shimaalihi xaggiisa bidixna waa ka salaamad naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wuxuu markaa xagga bidixna kaga salaamad naqsan jiray yacni assalaamu calaykum yacni ilaalinta markaa ilaaha assalaam ilaalintiisu calaykum korkiinna ha ahaato waraxmat ullaahi wabarakaatuh naxariista ilaaha iyo barakooyinkiisuna korkiinna ha ahaato rawahu abu daawuuda bisanadin saxiix abu daawuud baa xadiiska soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskan waa'il ibnu xujr waxa uu yahay xadiis saxiixa ahlucilmi badan baana saxiixiyey oo uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar oo halkan ku saxiixiyey oo uu ka mid yahay ibnu khusayma oo markaa ku soo wariyey isaguna markaa saxiixiisa oo ku saxiixiyey waxaa ka mid a markaa ibnu xibbaan oo isaguna markaa saxiixiyey ayaa markaa ka mid a waxaa ka mid a nawowi oo isaguna khulaasada iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey ibnu cabdilhaadi oo isaguna muxararka ku saxiixiyey cabdilxaq alishbiili oo isaguna markaa saxiixiyey axkaamtiisa ku saxiixiyey sida laga soo naqliyey albani oo isaguna markaa ku saxiixiyey saxiix abi daawuudka iyo saxiix ibnu maaja shucayb alarnauud isaguna takhriijka ibnu xibbaan ayuu isaguna ku saxiixiyey min xadiisi cabdillahi ibni mascuud iyadoo laga soo wariyo aan xadiiska waa'il aanu ahayn ibnu khusayme laftiisa waxaan filaya xadiiska cabdillaahi inuu soo warinayo waadici baa isaguna saxiixiyey xadiidka marka abi daawuud nusakha buluqulmaraamka badankoodu waxay qorayaan labada markaa geesoodba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh haalibkoodu saasay qorayaan nuskhada markaa samiir taxqiiqiyey iyo nusakh yar oo aan badnayn ayaa ka tegey geesta bidix wabarakaatuhu inay ku daraan ha yeeshee markaa in lagu daro ziyaadada wabarakaatuhu ayaa markaa sawaab ah inkastoo markaa waxa weeye culammada qaarkood ay arrinkaa ka hadleen oo ay yidhaahdeen wabarakaatuhu waxay ku sugnaatay geesta midig marka loo salaamanaqsanayo keliya ee bidixda kuma sugnaanin culamada sidaas yidhina waxaa ka mid ah alalbani ayaa ka mid a shuraaxda marka abu daawuudka sharaxday laftooda qaarkoodna waa waa mareen sidaas yadaa wa kadalika markaa samiir isaguna waxa weeye ogaan buu uga xadfay wabarakaatuhu waxaanu tilmaamay in khata' faaxisha ay tahay wabarakaatuhu in lagu daro xagga bidix oo waxau ihi waa khata' faaxisha walow qaarkood haba sheegtaanba inay ziyaado saxiixa tahay laakiin waxa weeye sawaabku waa in wabarakaatuhu lagu daro labada geesoodba nusakha abi daawuudkuna waa iskhilaafsan yihiin oo qaarkoodna waxay qorayaan wabarakaatuhu labada geesoodba qaarkoodna waxay qorayaan geesta midigun wabarakaatuhu in la yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen in markaa nuskhooyin saxiixa ah oo la ictimaado oo muctamad ahi inay ziyaadada wabarakaatuhu labada geesoodba ku soo arooreen nusakha abi daawuudka nusakh markaa saxiixa oo muctamada ayaa sidaas iyada ah yacni ku yimi oo yacni nusakh makhduuda iyo qaar matbuucayntaba leh waxaana risaalo ka qoray sheikha marka la yidhaahdo maxamed ibnu caliy ibnu aadam alwallawi risaaluu ka qoray la yidhahdo rafcu lghayn risaalo uu kaga hadlayo wabarakaatuhu ziyaadadaasi inay labada geesoodba ku sugan tahay midigta iyo bidixda labadaba waxaanu tilmaamay ahlucilmiga marka u soo naqliyey wabarakaatuhu labada geesoodba abi daawuudka ka soo raray waxaanu sheegay saddex markaa caalim oo saddexdooda markaysaga ay xufaad yihiin oo sidaas iyadaa usoo raray mid waa xaafid ibnu xajar buluuqulmaraamka midna waxa weeye waa alxaafid ibnu cabdilhaadi kitaabka almuxararka midna waxa weeye waa ibnu daqiiq alciid kitaabkiisa markaa ilmaamka saddexdaas markaa caalim ee markaa waxa weeye saddexdooda muxadisiinta ay yihiin ayaa saddexdooda waxay uga soo rareen abu daawuudka labada geesoodba wabarakaatuhu in la yidhaahdo weliba waxaa lagu sii darayaa oo aanu sheegin imaamu nawowi oo isaguna khulaasada iyo majmuucaba ku soo raray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu labada geesoodba in loo yidhaahdo xagga midig iyo xagga bidix oo labadaba wabarakaatuhu ay ku jirto ayuu khulaasada iyo majmuuca labadaba ku soo raraya abu daawuudkaanuu nisbaynaya marka waa caalim kale oo muxadis ah oo aanu sheikha wallawi aanu sheegin oo loo idaafaynayo yacni markaa saddexdii uu sheegay waxaa kaloo markaasi ka sii sii ayidaysa waxaa jirta xadiiska cabdillahi ibnu mascuud laftiisa waxaa lagu soo wariyey waa barakaatu iyadoo labada geesoodba ku jirta culammada markaa u soo warisayna waxaa ka mid a ibnu xibbaan baa ka mid a inkastoo nuskhada markaysa waxaan markaa matbuuca ah ee uu shucayb taabacay waxaa ku taalla inuu cabdillahi ibnu mascuud markaa uu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u salaamanaqsaday xagga midig assalaamu calaykum waraxmat ullah xagga bidix buu u salaamanaqsaday markaasuu wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh dabeedna xadiiska waa saxiixiyey waxa uu odhanayaa sheikha wallawi dhicitaanka ay ka dhacday waa barakaatuhu geesta midig waa khata markaysaga waxaan markaa weeyaan xagga qolyihii kitaabka markaysagaa soo naqlinayay ama soo rarayay soo guurinayay yacni xaggooda markaysagaa khata' ka baxsaday weeye waxaana u daliilaya inay khata' tahay kitaabka waxa weeye haysami waxa markaa uu yacni zawaa'idda markaa ibnu xibbaan markuu ka hadlayey waxa uu u soo arooriyey ibnu xibbaan inuu u wariyey assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu labada geesoodba in loo yidhaahdo oo wabarakaatuhu labadaba ay ku jirto geesta midig iyo geesta bidixba taasaa daliil u ah marka waa min tasarufi nusakh weliba marka waxaa kaloo jira ibnu maajah laftiisa waxaa loo soo wariyey nusakha markaysa waxaa markaa nusakha ibnu maajah laftiisu waa iskhilaafsan yihin sida markaa yacni sancaani laftiisu uu ku tilmaamayo subul salaamka sancaanina waxa uu tilmaamayaa nuskho markaa muctamada oo saxiixa oo culamo lagu akhriyey baa waxaa ku sugan labada geesoodba in loo yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xadiis ibnu maajah soo warinaya marka waxa weeye dabeedna wuxuu keenay aahaar iyaguna markaysagaa saas oo kale tilmaamaya oo labada geesoodba in loo yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu sheegaya calaa kulli xaal masalada noocaasa si fiican buu markaysaga u waadixiyey sidaas aawadeed sawaabka waxa weeyaan labada geesoodba in loo yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh oo aynay geesta hore oo keliya aynay ahayn khilaafan limaa yadkuruhu alalbaaniyu xadiidkan markaynu garannay inuu saxiix yahay macnaahaan waxay ku tusinaysaa sida loo salaamo naqsanayo ee mashruuca inay ka mid tahay in salaamta la dhammaystiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu labada geesoodba loo yidhahdo xagga midig iyo xagga bidixba taasina waxay tahay fii bacdi alaxyaan in la sameeyo weeye wakhtiyada qaarkood waayo nebigu sala allahu alayh wasalam axwaashiisa badankooda yacni kuma salaamad naqsan jirin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu laakiin waxaa soo aroortay afar siiqo oo kala duwan mar wuxuu odhan jiray assalaamu calaykum assalaamu calaykum taasi waa mid oo intaasu ku kaaftoomi jiray marna wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo xadiista saxiixa ku soo aroortay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum taasina waa kayfiyad labaad kayfiyada saddexaad nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah oo labada geesoodba waraxmat ullahi la raaciyo kayfiyada afraad waxay ahayd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh afartaa kayfiye afartuba nebiga ka asaxeen sala allahu alayhi wasalam haalibkana waa barakaatuhu kuma dari jirin sidaas aawadeed sunna waxay tahay fii bacdi alaxyaan in lala yimaado wakhtiyada qaarkood sidaas iyada abay sunna ku tahay garanaya haddaba marka labada geesoodba in sidaa in loogu salaamo naqsada ay tahay labada geesoodba in loo salaamo naqsadaa waajib miya mise waxa weeye mid ahaana waa waajibta kalena waa sunne ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labaduba waajib weeyaan waxaana yidhahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu daa'imay inuu labada geesoodba u salaamo naqsado wa taxliiluha tasliimu bana xadiiska saxiixina ku soo arooray salaadda waxaa lagaga xalaaloobaa waa salaamo naqsi kayfka iyo qaabka uu nebigu u salaamo naqsan jirayna sala allahu alayh wasalam labada geesoodba waa ahaa axaadiista ku soo aroortay bay yidhaahdeen gees keliya in loo salaamo naqsado ama mar keliya assalaamu calaykum in la yidhaahdo bacdulaxaadiisoo nebiga laga soo wariyaa jirta laakiin axaadiistaana waxba kama asixin bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxa weeye labada geesoodba in loo salaamo naqsadaana waa sunne yacni oo talabaad lagu daraa yacni markaa hal mid markaa in lala yimaadaana waa waajib aan la-aanteed salaadu asaxaynin waxaanay daliishadeen axaadiista tilmaamaysa xadiiska caaisha iyo kaana yusallimu tasliimatan waaxidatan tilqaa'a wajhih nebigu sala allahu alayh wasalam waa salaamo naqsan jiray salaamo naqsi keli ah oo wejigiisa halka ku beegan u salaamo naqsanayo xadiiska waxaa soo wariyay tirmidiya ibnu maajah iyo daara qutni iyo bayhaqi laakiin culamo badan baa daciif isagu ka mid yahay tirmidi iyo bayhaqi iyo abu xaatim araazi iyo ibnu cabdilbar daara qutni bakawi ibnu lqayim yacni ibnu ljawzi culamo badan baa sidaas iyadaa u daciifisay aadna waxa ugu dheeraaday ibnu cabdilbar oo doonay aad iyo aad inuu u daciifiyo ibnulqayimna markaa zaadulmacaadka waa ku soo raray markaa hadalkiisa isagoo markaa yacni ka raali noqday waxaa ka mid a markaa culamada daciifisay ee kale yacni markaa nawowi ayaa isaguna ka mida oo daciifiyey waxaanu tilmaamay asxaabta shaaficiyo inay markaa qabaan xadiiskaasi inuu daciif yahay bacdu ahlicilmi oo quweeyeyna waa jiraan oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo uu ka mid yahay xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa shardi shaykhayn oo uu ka mid yahay waxa weeye dahabi oo ku waafaqay oo uu ka mid yahay ibnu mulaqin oo isaguna markaa ku waafaqay oo uu yidhi markaa markuu soo naqliyey saxiixun calaa sharti shaykhayn ayuu wuxu wa huwa daahiru min xaysu nadar qolada daciifisayna markuu soo sheegay ayuu wuxuu arjaxay yacni saxiixinta la saxiixiyey buu arjaxay oo uu ka mid yahay ibnu khusayma culammada saxiixisay oo uu ka mid yahay albani oo isaguna sifatka iyo irwaaga iyo silsiladaba ku saxiixiyey oo uu ka mid yahay labada arnaa-uud oo iyaguna tacliiqa ay zaadka ku leeyihin ku saxiixiyey weliba baxsi markaa badan oo masaladaa ku saabsan oo waxa weeye turuqa iyo shawaahidda xadiiskaasi leeyahay ay markaa sardinayaan ayay ku soo arooriyeen tacliiqa marka ay ku leeyihiin zaadka baynamaa shucayb marka waxa weeye meelo kale markaa xadiiskaas uu markaa ku daciifiyey oo mawaaridkoo kale marka waxa weeye waxaan filayaa nin kale la taxqiijiyaan u malaynaya marka waxa weeye daciif inuu yahay buu tilmaamaya calaa kulli xaal yacni shawaahid iyo dariiqyo ayaanu leeyahay shawaahid iyo dariiqyada uu leeyahay baa markaa isquweynaya oo in la yidhaahdo axaadiista markaa mid walba afraaddooda gaar loo daciifinaya oo iyagoo dacfigoodu munjabir yaho iskabi karayaan la ysku kabaynin ta noocaasi waa hayru saxiix yacni duruqda iyo shawaahidda uu leeyahayna waxay tilmaamayaan labada arnaa-uud inay ka mid yihiin dariiqyo yacni markaa saxiixun calaa sharti muslim ah inkastay ku soo arooreen sunne nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka salaamad naqsanayey ayuu markaa waxa weeye hal mar keliya salaamad naqsaday xadiiskaasina waa saxiixun calaa sharti muslim bay yidhahdeen shawaahid kalena weliba waa leeyahay shawaahid kalena waa leeyahay xadiisku oo marka caaisha aan laga soo warin yani saxaabo kale laga soo wariyey yacni anas iyo markaysa waxaan markaa hayrkiiba laga soo wariyey marka calaa kulli xaal xadiiskaas waxaa laga qaadanayaa hal salaam baa waajib ah ta kale markaysa waxaan markaa waa sunne laakiin waxa weeye waa waana ixtiyaad badan tahay oo khuruujan min alkhilaaf in aan laga tegin wey xadiidka saddex boqol iyo koob iyo labaatan can mugiirati bni shucba radia allaahu canhu mugiiro ina shucbaha waxaa laga soo wariyey ilaah raalliha ka noqde ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yaquul nebigu inuu ahaa mid yidhaahda fii dubari kulli salaatin maktuuba salaad kasta oo farala dabadeeda wuxuu odhan jiray yacni dubur buu dabdinayaa laakiin bacdi culammada ka midi waxay yidhaahdeen salaadda marka la sheegayo dubri in la yidhaahdo ba'da markaa yacni la reebo ama dubar la yidhaahdo la kordhigo bay sawaab ku tahay ama duburi kulli salaatin maktuuba haddii la yidhaahdo waa khata'un min bacdi almuxadisiin bay yidhahdeen wallahu aclam kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda fii dubri kulli salaatin salaad kasta markaa aakhirkeeda salaadaasoo maktuubatin farala wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allaahu laa ma'luuha xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma ahanin allah mooyaane allah baa markaa cibaadadiisu xaq tahay waxdahu laa shariika lah xaaluu ilaahay markaa keli yahay waxdahu munfaridan xaaluu ilaahay keli yahay laa shariika lahu xaalaanu markaa wadaaga lahayn waa xaala mu'akida lahu lmulku isaga ayay markaa mulkigu u sugnaaday dhammaantii walahu alxamdu isaga ayaa markaa mahaddu u sugnaatay dhammaanteed wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir shay kastaba wuxuu yahay mid u awood badan allaahumma laa maanica limaa actayta allaahumma ilaahayow laa maanica mid markaa diidaa ma jiro ay laa maanica mawjuudun limaa actayta midaad waxa weeye markaa diidayaa ma jiro wixii aad bixinayso oo wixii aad qadartay inaad bixisay inaad bixinayso aad qadartay ee cid markaa mancinayso u diidayso o odhanaysa la siin maayo ma jirto oo iska hortaagaysa wala muctiya limaa manacta ilaahayow waxaad diiddayna cid markaa bixinaysaa ma jirto walaa yanfacu daljaddi minka aljaddu walaa yanfacu anfici maayo daljaddi ka markaa waxa weeye dheefta u saaxiibka iyo haninimada ma anfacayo minkaljaddu xaggaaga markaa dheefta uu haystaa iyo xoolaha uu haystaa waxba kama tarayaan aljaddu waxaa la yidhahdaa alxaddu markaa khaninimada loo jeedaa marka ka khaninimada u saaxiibkaa hodannimadaas hodannimadaa uu hodanka yahay xaggaaga ilaahayow waxba ka tari mayso muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen waxay culamada qaarkood yidhaahdeen jiddina waa la dabdin karaa oo jimka waa la hoos dhigi karaa walaa yanfacu daljiddi minka aljiddu laakiin culamada qaarkood arrinkaa waa naqdiyeen macnaheeduna wuxuu noqonayaa dadaalku markaa ka dadaalka u saaxiibkaa dadaalkiisu waxba tari maayo oo xaggaaga waxba ka anfici maayo ibnu khusayma waxa uu ka soo naqlinaya culamada qaarkood inay yidhahdeen sheikh abu camar la yidhahdaa waxa uu yidhi marka waxa weeye in markaa jiddi loo dabdiyaa waa hayru saxiix oo sax ma aha sababtuna waxay tahay waxa weeye jiddigu waa ijtihaadka la dadaalo marka camalkii in lagu dadaalo weeye marka macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahayow dadaalka camalka lagu dadaalaa xaggaaga cidna waxba ka tari mayso cidna waxba ka tari mayso marka sidee caynkaa loo odhanaya iyadoo la ogsoon yahay shareecadu inaynagu boorrisay oo ilaahayna amray oo aad inoogu boorriyey inaynu camalka farabadsanno wanaagsan sidee loo odhanaya camalku waxba idin tari maayo marka sidaas aawadeed sawaabku waxa weeyaan buu idhi in jiimka la kordhigo aan la hoos dhigin oo daljaddi in la yidhahdo dalghinaa walxaddi kii dheeftiiyo haninimada u saaxiibka ahaa sidaas iyadaa in la yidhaahdo yacni waxba ka tari mayso haninimadiisu salaad kasta oo faral ah yacni markaa dabadeed saasaa nebigu sala allahu alayh wasalam odhan jiray aakhirkeeda yacni dumar waxay aqbali kartaa in looga jeedo qabla asalaam waxayna aqbali kartaa in looga jeedo bacda asalaam agsarka culammaduna waxay ku xambaareen in looga jeedo halkan yacni markaa salaamta dabadeed in looga jeedo saas yadaabay ku xambaareen ibnu taymiyana waxay ku soo aroortay dubra kulli salaa waxa uu ku xambaaraa salaamta ka hor ayuu ku xambaaraa oo waxa uu yidhahdaa dubru kulli shayin aakhiru sida duburulxayawaan oo kale aakhirkiisa loo yidhahdo ayaa tanna loo odhanaya aakhirkeeda laakiin waxa weeye agsarka culamadu calaa kulli xaal tan waxa weeye dikrigan wuxuu sunno u yahay ee salaada marka laga baxa dabadeed ayay markaa sunno u tahay agsarka culamadu saasay qabaan xadiidka saddex boqol iyo labiyo labaatan waa can sacd ibni abi waqaas sacd waxaa laga soo wariyay ilaah ralliha ka noqday qaala inuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana yatacawadu rasuulki ilaahay wuxuu ahaa mid magan gala bihinna yacni khisaalkan ama ashyaadan ayuu markaa ka magan geli jiray yani ilaahay buu markaa magan geli jiray oo wuxuu macnuhu u dhacayaa kaana yatacawadu billaahi minhunna yacni ilaahay buu magan geli jiray oo umuurahan buu markaa ilaahay ka magan geli jiray dubra salaati salaadda markaa aakhirkeeda allaahumma innii acuudu bika min albukli ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa adiga min albukli bakhayltinimada waan kaa magan gelayaa ee iga magan geli wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min aljubni furaynimadana waa kaa magan gelayaa ee iga magan geli wa acuudu bika min an uradda ilaa ardali alcumuri waxaan kaa magan gelayaa in lay cesho cimri kii ugu liitay in lay cesho ardal ayaa khasah waa kii ugu liitay cimri kii ugu liitay waa asaasaqe eh inuu qofku gaboobo oo uu dabeedna asaasaqo carruuroobo taasaan kaa magan gelayaa in lay cesho wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min fitnati addunyaa fitnada adduunyadaan kaa magan gelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi alqabri cadaabulqabriga ayaan kaa magan gelaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariya umuurahan xadiisku sheegay ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ilaahay ka magan galay waxaa sunno ah in marka ilaahay laga magan galo ha yeeshee culammadu wakhtiga laga magan gelayo dubur iyagoo isku khilaafay darteed ayay laba qowl ka leeyihiin qowl odhanaya waa qabla asalaam oo waana maqaamu adducaa uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayhi waana sida ibnu taymiya ku tegay iyo jamaahiirta oo odhanaya maya waa bacda asalaam waa salaamta kadib sidaas iyadaa ku fasiraya nabigu sala allahu calayh wasalam ashyaadanu ilaahay ka magan galay waa ashyaa markaa aad iyo aad khatar u ah bakhayltinimada iyo markaa fulaynimadu waa laba cudur oo labadu waxunxun yihiin oo nafta ku dhaca bukhliguna waxa weeye xaqii waajibkaha inaad bixiso haddaad mancido waa bukhli xaqii waajibkaha in la bixiyo mancinta aad mancidee bixin weydo ayaa bakhayltinimo la yidhahdaa marka waxa weeye waa cudur xun weeye nebiguna sala allahu calayh wasalam markuu nimanka reer reer bani salima nimanka la yidhaahdo bikasrillaam markuu waxa weeye yidhi sayid yaa idin ahoo idin mudan oo oday yaa idin ah baa waxay yidhahdeen jadd bnu qays waa intaynay caddaanin inuu munaafiq yahay odaygaasaa noo ah bay yidhahdeen calaa annaa nubakhiluhu xoogaa bakhayltinima un baanu ku sheegnaaye dhibaato kale ma leh markaasaa nebigu waxau ihi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa wa ayu daa'in adwa'u min albukli oo cudurka bakhayltinimo ka xuni muxuu yahay haddaaba bakhayltinimo u sheegteed inoo tidhaahdeen waa bakhayl cudurka bakhayltinimo ka xuni maxay tahay yacni waxba umaydaan reebin waayo nin oday ah oo cid dhan oday u ah oo haddana la yidhi waa bakhayl oo waa gacantigodo dee waxa weeye naf ma leh dadkaabuu isku dilayaa kaas markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ciraafadii ama markaysa waxaan markaa caaqilnimadii waa ka wareejiyey jadd ibnu qays yacni nin dhallinyaro ah oo ibnu macruur la yidhaahdo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam mas-uuliyaddii u dhiibay marka waxa weeye bukhligu waxa uu yahay cudur xun jubniguna saas si la-eg waxa uu yahay cudur xun weeye labaduba waa laba cuduroo xunxun sidaas aawadeed had ya jeer waa laysku lamaanaya nafti meeshay waajibka tahay in lagu bixiyo yacni markaa bixinta lagu bixin waayo ayaa waxaa la odhanayaa waa jubni ama markaa qofku inuu ka boqo waxa weeye asbaab marka aan haalib ahayn inuu ka boqo waajibaadkii markaa uga tago oo babise inta loo rido markaysa waxaan markaa uu yacni ka tago waajibaadkii sharciga ahaa cabsi uu baqanaya darteed iyadoo aan cidi ikraahin waxay noqonaysaa markaa jubnigii bay noqonaysaa marka labadu way isshabahaan oo midna naftii baa la mancinayaayo in la bixiyo loo diidayaa midna maalkii baa la mancinayaayo in la bixiyo la diidayaa marka labadu sidaas iyadaa bay isu shabahaan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam iyadoo aanu bakhaylna ahayn fulayna aanu ahayn buu ilaahay ka magan geli jiray ou yahay markaysagaa waxaan akramu nnaas wa ashjacu nnaas dadka kii ugu dhiiranaa iyo dadka kii ugu deeqsisanaa isagoo ah ayuu haddana ilaahay ka magan geli jiray ba- ah, bakhayltinimada iyo fulaynimada saxaabada waxay yidhaahdaan dagaalku markuu daraado geesi waxaa ka markaa agtiisa markaa taagan yacni maqaamka halista ee khatarta ah waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waa joogi jiray marka waxa weeye ninka xamile agtiisa inuu joogo ninkaasaa markaysa waxaan markaa geesi markaa ahaa saxaabadu saasay yidhahdeen saas aawadeed maalintii waxa weeye saxaabada badankoodu ay markaa yaaceen ee ghaswatu xunayn nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu saaraa tulid waana markaa lagu hogaaminay lagu waday iyadoo ciidankiisii badankiisu ay yaaceen cadowgiina intan u jiro waxaa la garanayaa wakhtiyada waxa weeye dagaaladu ciidanku markaa uu jabo ninka madaxdii oo kale waa isqariya waayo waa nin aad markaa loo soo ataagayo oo isaga markaa la doonanayo bidaat nebigu isma qarin sala allahu alayh wasalam ee waa dhawaaqo wuxuu yidhi ana nabiyu la kadib ana bnu cabdilmutalib anigu nebigii baan ahay beeni ma jirto been ma aha markaysaga warka nebinimada aan sheegaya ana bnu cabdilmutalib ina cabdilmutalib baan ahay buuri waa nisbatun iljad waa bannaan tahay markaysaga awowga in loo nisbo sheegto oo qofku aabbihii intuu ka boodo inuu yidhahdo ina hebel baan ahay waa bannaan tahay oo awowgii wuu isu nisbeeyaa waa mid jaa'is ah waayo aabbihii waxaa la odhan jiray nebiga sala allahu alay wasalam cabdullaahi waxaanu yidhi ana bnu cabdilmutalib buu yidhi marka calaa kulli xaal waxa uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa dadka ka ugu geesisan buu ahaa ka ugu sakisan ee ugu deeqsisan baanu ahaa wuxuu kaloo ilaahay ka magan geli jiray in marka waxa weeye asaasaq loo celiyo gabow markaysa waxaan markaa ee, caqligiisi markaysaga waxaan markaa uu daciifo oo waxba kala garan waayo oo cimrika ugu liitaa in loo cesho taana ilaahay waa ka magan galay oo waxaa dhici karta markaysaa qofku hadduu asaasaqo waxba garan maayo kaadidiisiiba hadduu doono walaaqanaya sida carruurta yaran waxa dhibayo looga ilaalinaya isagana loo ilaalinaya marka waxa weeye xaaladda hadduu ku sugan yahay qofku geerida u fiican waayo dee khayrna xaaladda abadsan maayo wuxuu kaloo ilaahay ka magan geli jiray fitnada adduunyada fitnada adduunyaduna waa fara badan tahay marka wax kasta oo diinta markaysaga qofka ka fitnaynaya fi dunya waxay noqonaysaa fitnatu dunya bay ka mid noqonaysaa cadaabta qabrigana marka ilahay buu ka magan geli jiray xadiiska markaa saddex boqol iyo saddex iyo labaatan waa can sawbana radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahi wuxuu ahaa ida insarafa hadduu gedoomo min salaatihi salaadiisa uu ka soo gedoomo istakfara allaha halaatha ilaahay buu dembi dhaaf weydiisan jiray saddex goor wa qaala wuxuu odhan jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali walikraam allaahumma ilaahayow anta asalaamu waxaad tahay ilaahayow assalaam magacyadaada ay ka mid yihiin assalaam kii nabadgelyada markaa u saaxiibka ah ceeb iyo nuqsaanba kii ka nabadgalay wa minka asalaamu xaggaaga ayay nabadgelyaduna ka timaadaa oo adigaa bixiya tabaarakta ya da aljalaali walikraam tabaarakta ilaahay oo khayrkaagu waa bato waad barakowday khayrkaagaa batay yaa da aljalaali kii weynida u saaxiibka ahaayo walikraami kii sharfista u saaxiibka ahaayo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wakhtiga salaada laga baxo waxaa sunnaha markaa saddex goor in la yidhahdo astakfiru allaha astakfiru allaha astakfiru allah intaa dabadeed waa in la yidhahdo allahuma anta asalaamu waminka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali walikraam macnaheeduna waxay u dhacaysaa markaa duca ahaan ilaahayow markaa nabadgelyo nagu arsaaq sidaas yada ayuu dhacay xadiidka saddex boqol iyo afar iyo labaatan can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam isaguna rasuulka ilahi uu ka warinayo qaala inuu yidhi man sabaxa allaha dubra kulli salaatin ka ilaahay markaa waxa weeye nazaha oo u tasbiixsada salaad kasta yacni aakhirkeeda ama dabadeeda marka salaada laga baxa dabadeed halaathan wa halaathiina saddex iyo soddon goor subxaana allahi yidhaahda marka salaada laga baxo waxamid allaha ilaahay mahadiya halaathan wa halaathiina saddex iyo soddon goor wa kabbara allaha ilaahay weyneeyo allahu akbar yidhaahda halaathan wa halaathiina saddex iyo soddon goor fatilka tiscun wa tiscuun taasi waa sagaal iyo sagaashan wa qaala yidhaahda tamaama almi'ati boqolka tabuuxinaysa midhka boqolaadna yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir gufirat lahu khataayaahu waa loo dhaafaa isaga khataayaahu dembiyadiisaa loo dhaafaa wain kaanat haba ahaato misla zabadi lbaxri yacni badda markaa yacni markaa daad xoorteeda oo kale markaa haba noqotee zabad waxaa la yidhahdaa xumbada iyo markaysa waxaan markaa iyo eh, waxa markaa marka mawjaduhu ay dhacayaan yacni markaa badda markaa waxa dul yaacaya oo xumbada iyo markaysaga qashinka yacni marka ayaa zabad la yidhahdaa marka waxa weeye xumbada markaysa waxaan markaa badda oo kale hadday xagga markaa tirada iyo badnaanshaha markaysaga dembiyadaasi ay yihiin waa loo dhaafaa hadday kaba yar yihiinna iska dah hadalkeeda badda rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wa fii riwaayatin ukhra riwaayo kaloo markaysaga muslim u sugnaatay ana takbiiru arbacun wa halaahuun inay takbiirtu markaa tahay afar iyo soddon inay tahay ayaa markaa ay sheegaysaa riwaayo kaloo muslim saxiixa kusoo wariyey laakiin riwaayada kale xadiidka abi hurayre kama mid aha sida markaa muxaqiquba baraarujinayo ee xadiidka markaa kacbi ibnu cujra ayay markaa ka mid tahay marka calaa kulli xaal labada dariiqa mid walba waa la samayn karaa mid waliba markaysa waxaan markaa sideeday sunne u tahay marka marka salaada laga baxo dabadeed yani waxyaalaha markaa sunayaasha waxaa ka mid a tasbiixahaasaa ka mid a saddex iyo soddon goor in subxaana allah la yidhahdo saddex iyo soddon goor alxamdulilah la yidhahdo saddex iyo soddon goorna allahu akbar la yidhahdo saddex meelood saddex iyo soddon waa sagaal iyo sagaashan ka boqolaad waxaa boqol lagaga dhigayaa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaa waxa weeye hadduu qofku la yimaado dambi dhaaf yani loogu ballan qaado ilahay u dambi dhaafayo xadiiska saddex boqol iyo shan iyo labaatan wa can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal mucaad ibni jabal waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayhi wasalama waxa uu yidhi qaala lahu mucaad wuxuu rasuulku ku yidhi uusiika yaa mucaad mucaada waa kuu dardaarmayaa laa tadacanna ha ka tegin dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda an taquula inaad tidhaahdo allaahumma acinnii calaa dikrik allaahumma ilaahayow acinnii igu caawi calaa dikrika xuskaaga aan ku xusaayo igu caawi wa shukrika shukrinaqa aan kuu shukrinaqaayana igu caawi wa xusni cibaadatika cibaadadaada markaa wana wanaaggeedana igu caawi oo cibaadadan ku caabudayo inaan wanaajiyo igu caawi rawaahu axmed wa abu daawuuda waannasaa'iyu imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey bisanadin qawiyin sanad qawiya ayay ku soo wariyeen xadiidkan culammada markaa saxiixisay waxaa ka mid a ibnu khusayma waxaa kaloo ka mid a ibnu xibbaan waxaa ka mid a xaakim oo calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey dahabi oo ku waafaqay nawowi oo majmuuca iyo khulaasada iyo adkaarta saddexdaba ku saxiixiyey waxaa kale oo markaa saxiixiyey albani culammada mucaasiriinta haddii la eego albani baa ka mid a culammada saxiixisay acdumi baa ka mid a oo isaguna takhriijka uu ku leeyahay kitaabka yani saxiixa ibnu khusayme ayuu ku saxiixiyey waadici baa isaguna aljaamicu saxiix kitaabkiisa la yidhaahdo ku saxiixiyey shucayb baa takhriijka ibnu xibbaan isaguna ku saxiixiyey marka xadiidkani ibnu xajar alcasqalaanina halkan buu ku saxiixiyey oo uu yidhi bisanadin qawiyin markaa sidaas aawoodee xadiidkani waa xadiis saxiixa weeye waxa uu xadiidkanna inoo tilmaamayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam mucaadi inuu u dardaarmay salaad kasta dabadeeda inaanu ka tegin allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika culammada qaarkood waxay leeyihiin waa qabla asalaam oo waa ibnu taymiya yacni jamaahiirta culammaduna waxay leeyihiin maya waa bacda asalaam waa salaamu naqsiga dabadeed goortan la odhanayo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik mucaad baa si khaasa uu nebigu ugu dardaarmay ha yeeshee wixii uu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam qof uu faraa waxay ka dhigan tahay wuxuu dadkoo dhan faray ayay ka dhigan tahay marka sidaas aawadeed sunna ayay noqonaysaa in lala yimaado in lala yimaado yacni salaad kasta dabadeeda in la yidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiiska saddex boqol iyo lix iyo labaatan wa can abi umaama abi umaama waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi man qara'a aayata alkursiyi aayadda aayatulkursiga ciddii akhrida ee dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda salaadaas oo maktuubatin farala salaad kasta oo farala markaa dabadeeda cidda aayatulkursida akhridaa lam yamnachu uma diido min dukhuuli ljannati jannada gelitaanka uu gelaayo uma diido ila almawtu ay ilaa cadamu lmawti min baabi xadfi lmudaaf yacni geeri oo markaa la waayo mooyaane wax kale iskama hortaagayaana uma diidayaan oo waxa weeye dhimashada uu dhiman waayey hore u dhiman waayey baa jannadii inuu hore u galo u diidayee hadduu hore u dhiman lahaa jannadaba hor buu ka geli lahaa marka ila almawtu waxaa looga jeedaa ilaa cadamu lmawti ayaa looga jeedaa rawaahu nasaa'iy wa saxaxahu ibnu xibbaan nasaa-i baa xadiidka soo wariyey ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey oo kitaab uu yacni markaa leeyahay oo layahaa kitaabu asalaa oo aan saxiixiisa ahayn ayuu ku soo wariyey kitaabkaasaanu ku saxiixiyey culamada qaarkood xadiidkan waxay yidhahdeen waa xadiis daciifa ibnuuljawsi oo kale mawduucaadkuu ku soo arooriyey waxaanuu yidhi xadiidkani waa mawduuc oo waa been abuur buu yidhi ibnuuljawsina waxaa jira marka waxa weeye axaadiista inuu markaa mawduuc ku xukumo xo- nowcan ma waa yaro tasaahulaa sidaas aawadeed ee haddii aan lagu waafiqin yacni arrinka ku saabsana xadiisku mawduuca ku sheegay yacni lama cuskado waayo axaadiis markaa yacni saxiixa ayaa waxa dhacday inuu mawduuc ku xukumay bale axaadiis markaysa waxaan markaa daciifa oo markaa yacni laga yaabo sanadkiisa nin laga yaro hadlay ama liin ku jiraya ama wax la mida ayaa laga yaabaa sababtaas inuu u yidhahdo xadiisku waa mawduuc waxase ka qariibnimo badan xadiiska saxiixa inuu markaa yidhahdo xadiiskani waa mawduuc ilaa xadiis markaa yacni muslim saxiixa ku soo wariyey uu ka yidhi xadiiskaasina waa mawduuc wa min gariibi maa taraahu faclamii fiihi xadiisun min saxiixi muslimi suyuuti waa ka alfiyada ku odhanaya waxyaalaha markaa gariibkee la yaab kale ee waxa weeye kitaabkaa ku dhacay mawduucaadka waxaa ka mid a fiihi xadiisun min saxiixi muslimi xadiis marka waxa weeye muslim saxiixa ku soo wariyey ayuu mawduucaadka ku soo arooriyo markaasuu yidhi xadiiskani waa mawduuc culammada kale xadiiska yidhi waa daciif waxaa ka mida nawowi oo isaguna majmuuca iyo khulaasada labadaba waxa uu ku yidhi xadiisku waa daciif waxaa kaloo markaa ibnu taymiya ayaa isaguna waxa uu yidhi xadiisku waa daciif ayuu majmuuciisa markaa ku yidhi majmuuculfataawaha ayuu isaguna sidaas markaa ku tilmaamay inkastoo hadal kale markaa laga soo naqliyey oo ah markaa waxa weeye weligay kama tegin aayatulkursiga inaan akhriyo dubura kulli salaah taasna markaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa albaniya daciifinta uu xadiidka daciifiyey waxaa laga yaabaa waagii hore inay ahayd baa laga yaabaa oo markuu yacni ardayga ahaa ama markaisagaa dalabulcilmiga uu ku jiray yacni wakhtigaas inay tahay wakhtiga uu daciifiyey ayaa suurowda buu idhi culammada xadiiska quwaysay waa badan yihiin waxaa ka mid ah ibnu xibbaan oo saxiixiyey sida markaa sheikha mu'alifkuba inoo sheegay waxaa kaloo ka mid a haysami oo isaguna markaa yacni sanadka xadiiska taxsiiniyey waxaa kaloo ka mid a ibnu cabdilhaadi oo isaguna muxararka ku saxiixiyey waxaa kaloo ka mid a dimyaadi sheikha la yidhaahdo oo isaguna markaa duruqda xadiiska markuu isu geeyey yacni isku quweeyo xasanun ligayrihi gaadhsiiyey waxaa kaloo ka mid a ibnulqayim oo isaguna zaadulmacaadka ku quweeyey oo duruqda markuu isu geeyey isaguna isku quweeyey waxaa ka mid a culammada kale ee markaa saxiixisay xadiiska markaa abi umaama xaafid ibnu xajar alcasqalaani takhriijka axaadiista kashaaf yacni markaa uu takhriijiyey waa uu ku saxiixiyey sida markaa laga soo naqliyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu kasiir oo isaguna tafsiirkiisu ku saxiixiyo waxau yihi saxiixun calaa sharti albukhaari ayuu markaa uu yidhi waxaa ka mid a culammada kale ee quwaysay mundiri iyo shiikhiisi abulxasan la odhan jiray ee maalikiga ahaa oo culammada xadiiskana ka mid ahaa ibnulmufadal ayaa la odhan jiray almaqdasi marka shiikhaas waxa marka uu isaguna yidhi saxiixun calaa sharti albukhaari ayuu isaguna yidhi marka culamo kale oo quwaysayna waa jiraan culammada mucaasiriinta ee markaa quwaysay waxaa ka mid a albani oo saxiixiyey waxaa kaloo ka mid a waadici oo isaguna markaa xadiidka taxsiiniyey oo yidhi xadiisku waa xasan marka xadiiskani calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa dariiqyada weliba khaasatan dariiqa markaa laga soo wariyey abi umaama yacni ayaa wuxuu yahay yacni markaa saxiix ayuu yahay xadiiskani waxa uu tilmaamayaa salaada marka laga baxo in aayatulkursiga la akriyo laakiin markaa yacni ibnu taymiya qowl gariib uu la yimiyo yacni salaamo naqsiga ka hor weeye goorta la akrinayaa buu yidhi laakiin qowlka noocaasa culammada markaa jamaahiirtu may raacin ee waxay yidhaahdeen markaisagaa waa kalad sawaabkuna waxay tahay waa in bacda salaam markaas la salaamo naqsado dabadeed in aayatulkursiga la akrinayo wa zaada fiihi dabaraaniyu dabaraani waxa uu siyaadiyey wa qul huwa allahu axad oo yacni xadiidka intaasu kusii daray oo waxa uu soo wariyey man qara'a aayata alkursiyi wqul huwa allahu axad dubura kulli salaatin maktuubatin lam yamnachu min dukhuuli iljannati ila almowtu sidaasaa dabaraanina u soo wariyey xadiidka sidaa markaa dabaraani uu u soo wariyey culammada qaarkood waa quweeyeen culammada quwaysena waxaa ka mid a haysami oo isaguna majmacu zawaa'idka ku yidhi sanadkiisu waa jayid oo sanadadiisa qaar mid ka mida ayaa jayid ah mundiri ayaa isaguna sanadkiisa markaa jayid ku xukumay waxaa kale oo markaa saxiixiyey muqbil alwaadici ayaa isaguna waxa uu yidhi waa saxiix sida markaa albaaniba ka soo rareeyo waxaa kale oo saxiixiyey xamdi cabdilmajiid asalafi ayaa isaguna markaa takhriijka mucjamulkabiirka ayuu isaguna ku saxiixiyey muxaqiqa kitaabkan oo samiir ibnu amiinna waa uu ku waafaqay oo waxa uu yihi sanadkeedu waa jayid ha yeeshee ziyaadadaa waxa daciifiyey albani oo yidhi markaa ziyaadadaasi waa ziyaadatun munkaratun baatila inay tahay buu sheegay inay ziyaado munkara oo baatila ay tahay buu sheegay laba meelood oo markaysagaa kutubtiisa ka midoo midna ay tahay saxiixu tarkiibka midna ay tahay saxiixada mid waxa uu ku yidhi waxa ku jira oo la keliyoobay nin daaraqudni uu ku xukumay inuu kadaab yahay sanadka markaa riwaayadaa la keliyoobay sidaa waxa uu ku yidhi saxiixu tarkiibka tacliiqa uu ku leeyahay mujalladka labaad waxaa kaloo uu ku sheegay kitaabkiisa saxiixada ee silsilada yacni silsilatu saxiixa inay ziyaadadaasi tahay ziyaada munkara baatila inay tahay ayuu sheegay waxaanu tilmaamay nin muttaham ah oo yacni markaa la tuhmaystay inuu markaa ku sugan yahay sanadkeeda inuu markaa ku sugan yaho weliba uu la keliyoobo dariiq kale aanu lahayn dariiq kale aanu lahayn ninka uu tilmaamaya uu yacni albani marna uu yidhi kadabahu daara qudni marna uu leeyahay muttaham weeye waa ninka la yidhahdo maxamed ibnu ibraahim ibnu alcalaa yacni markaa alximsi ninkaa weeyaan ninkaasna waxaa jira nin kale isu magac eg yihiin baa jira nin kale isu magac eg yihiin ayaa jiro isagana la yidhaahdo maxamed ibnu ibraahim ibnu calaa ashaami la yidhaahdo kana waa alximsi marka waxa weeye labadaa nin ayaa isshabaha yacni waxa uu odhanayaa xaafid ibnu xajar yacni maxamed ibnu ibraahim ibnu calaa ashaami waxa uu ka mid yahay min rijaali sunan ibni maaja ayuu ka mid yahay waana munkaru lxadiis bale hayru waaxid min ahlilcilmi waxay ku sheegeen inuu markaa yani wadculxadiis bay ku ganeen inuu axaadiista wadciyo oo uu ku been abuurto sidaas iyadaabay markaa ku ganeen ninka uu kadaabnimada ku xukumay daara qudnina waa maxamed ibnu ibraahim ibnu calaa ashaami ninka la yidhaahdo weeyaan laakiin marka waxay iska shabahaan saddexda magac ee hore ayay iska shabahaan oo ay isaga eg yihiin saddexda magac ee hore ayay markaa isaga eg yihiin saas aawadeed ayaa xaafid ibnu xajar yacni lisaanka uu ku tacqiibiyey miisaanka markuu ku soo arooriyey dahabi oo marka uu yidhi ninkan waxa weeye ibnu cadi baa ka hadlay la yidhaahdo maxamed ibnu ibraahim ibnu calaa alximsi yacni marka ninka sidaa la yidhaahdo waxaa ka hadlay ibnu cadi marka uu yidhi xaafid ibnu xajar waa tacqiibinayaa meelaha uu ku tacqiibiyeyna tahdiibu tahdiibka ka mida waxaanuu yidhi labada magac baa isaga ekaaday shiikha dahabi labada magac baa isaga ekaado iska shabahay ee ninka uu ka hadlay ximsi ma ahe waa shaami ninkaasuu marka waxa weeye ibnu cadi ka hadlay laakiin labada magac baa iska shabahay arrinkaana waxaa sii tacqiibiyey albani oo yidhi waxa weeye waa ka hadlay oo waa jirtaa inuu ka hadlay waxa weeye yacni ibnu cadi waxaanu ku tilmaamayaa markaa ninkaasi inuu waxa weeye axaadiista markaa inuu xado ayaa markaa lagu ganay ninka maxamed ibnu ibraahim ibnu calaa alximsi la yidhaahdo waa ninka markaa xadiiskan ku sugane xadiiskan dabaraani ziyaadadan ninka ku sugan weeyaane ninkaas markaa sidaas iyadaabuu ku ganay oo kaamilka ibnu cadi bay ku soo arooray waxaanu ku yaallaa mujalladka markaa lixaad laba boqol iyo siddeed iyo siddeedan safxadda ah ayuu markaa kaga yaalla marka calaa kulli xaal labada hadal ee albaani marna uu leeyahay nin markaa kadaaba la tafaruday oo daara qudni kadaabnimo ku xukumay marna uu leeyahay muttaham baa la tafaruday sawaab waxa ah hadalka markaa uu odhanayo muttaham baa la tafaruday laakiin hadalka ah kadaab baa la tafaruday hadalka noocaasi waxa weeye waa fii hayri maxallih waayo markaa waxaa isaga ekaaday sheikha labadii markaa nin ee isu magaca ekaa ayaa markaa isaga ekaaday marka maxamed ibnu ibraahim alximsi kadaabnimo cidi kuma sheegin laakiin markaa sariiqat laxaadiis baa lagu sheegay oo inuu axaadiista markaa xado oo waxaan xadiiskiisa ahayn yacni markaa uu soo dafo yacni markaa taas iyada abaa markaa lagu sheegay arrinkaasina waa arrin markaa tuhumo keensanayo muttaham inuu noqduu keensanayaayo kadaab in la yidhaahdo yacni ma keensanayo sidaas aawadeed labada markaa ra'yi ee albaaniya iskhilaafsan ee uu midna leeyahay muttaham baa la keliyoobay midna uu leeyahay nin daara qudni kadaabnimo ku xukumay baa la keliyoobay sawaab waxa ah nin muttahama ayaa la keliyoobay sidaas iyadaabaa sawaaba waxaa kale oo sanadka ku jira nin la yidhaahdo yacni camru bnu isxaaq nin la yidhaahdo ayaa sanadka ku jira oo ninkan maxamed ibnu ibraahim la yidhaahdaa uu markaa adeer u yahay ninkaana albani waxa uu daciifada markaa meel kale isagoo xadiis kale ka warramaya uu ka yidhi yacni ninkaas ma garan bimacnaa jahaalo ayuu kaana ku tilmaamay jahaalo ayaa ayuu ku tilmaamay sidaas aawadeed calaa kulli xaal raajixu waxay tahay inay ziyaadadan dabaraani ay daciifo tahay weeyaan oo waxa weeye ziyaadadan maadaama nin muttaham ah iyo nin majhuul ahi ay la keliyoobeen waxay noqonaysaa daciifa ayay noqonaysaa yacni waxaa markaa dariiq kale oo kabana yacni looma hayo sidaas aawadeed jayidnimada lagu xukumayaa yacni markaa waa kalad oo sax ma aha sida markaa albaaniba uu caddeeyey arrinkaasna waxa uu sheikhu markaa yidhi aad waxaan ugu tafsiiliyey mujalladka saddex iyo tobnaad ee markaa daciifada mukhaalafo ayaa ku sugan xadiidka hore ay khilaafayso sida ay ugu sugantahay iyadoo dacfi markaa uu ku jiro weyni ayaa weliba mukhaalafana u raacday taasina nakaaro arrin keensanaya weeye mukhaalafada siday ugu sugan tahayna waxay tahay xadiidka hore waxa uu tilmaamayaa aayatulkursi oo keliya ninka akhriya salaad kasta dabadeeda hadduu dhintaba uu sidaa ku dhinto inuu jannada hor ka gelayo sidaasaa markaa xadiidku uu tilmaamaya xadiidka kalena waxa uu tilmaamayaa ee ziyaadada wataa yacni marka uu aayatulkursiga uu ku sii daro qul huwallaha ayuu markaa jannada markaa gelaya yacni sida marka isu khilaafsan yihiina waxay tahay qaacida waxaa la yidhahdaa washayu yacni markaa maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga oo wax kale weheliyaan waa ka duwan tahay shaygaan wax kale wehelin oo keligii ah oo markaa yacni xadiidka hore fadligiisu waxa uu tilmaamayaa aayatulkursi oo keliya fadiiladaa lagu helaya xadiidka dambena waxaa laga qaadanayaa aayatulkursi oo keliya fadiiladaa lagu heli maaye aayatulkursi haddii qul huwa allahu lagu daraa fadiilada lagu helaya haddii marka aan qul huwa allahu lagu darin fadiilada lagu heli maayo marka waxa weeye sidaas yadaabaa mukhaalafa ugu sugan tahay oo marka xadiidka hore uu xadiidka dembe u khilaafsan yahay markaa ziyaadadaasi waa baatilatun munkara xadiidka saddex boqol iyo toddoba iyo labaatan can malik ibni lxuwayrisi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam malik ibnu lxuwayris waxaa laga soo wariyay ilaah raalliha ka noqdee inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxau ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaa ii aragteen anoo u tukanaaya sidaasaa markaa nebigu sala allahu alayhi wasalam uhi rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaada sidii loo tukadayay inuu ficil ahaan u caddeeyey ficil buu ku caddeeyey oo markuu ilaahay yidhi wa aqiimu salaa sida salaada loo oogayaa waxay ahayd mujmal bay ahayd nebiga sala allahu alayh wasalam jibriil baa ficil ahaan ugu caddeeyey innagana markaa nebigaa inoo caddaynaya sala allahu alayhi wasalam ficil ahaan buu inoogu caddeeyey qowlkiisina waa ku sii akiday oo waxau ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii markaas qaabka ay aragteen inaan u tukanayo qaabkaasoo kale u tukadaa nebigu inuu amray sala allahu alayhi wasalam taas waxaa laga qaadanayaa ficilka markaa uu nebigu daa'imay ee salaada ku saabsan ficilkaasi waxa uu yahay mubayinun lilamri almujmal amarkii mujmalka ahaa ayuu caddaynayaa maadaama amar mujmala uu caddaynayo wuxuu noqonayaa ficilka uu nebigu daa'imay ee salaada gudaheeda uu ku daa'imee marnaba aan la soo naqlinin inuu ka tegey asal waxa waa inay waajib uu yahay ayaa asal u ah oo shaygaa uu nebigu daa'imay in lala yimaado ayaa asal u ah marka wixii yacni daliil ka sarfiya in la helo mooyaane wujuub baa lagu xambaarayaa xadiidkan iyo ficilkaas mufasirka ah ee fasiraaya amarka mujmalka ah wuxuu noqonayaa amarka mujmalkaa mid la xukuma buu ficilku noqonaya siday culammada usuuliyiintuba ay ku sheegeen fii kutubi usuuli lfiqhi markay afcaalu rasuul sala allahu alayhi wasalam ka warramayaan marka qaacidada noocaasina waa qaacida muhim ah marka waxaa laga qaadanaya wax kastow nebigu daa'imay oo daliil waajibnimo ka sarfiya aan loo haynin waajibnimaa lagu xambaaraya umuuro fara badan oo ka mid a waxyaaluhu nebigu daa'imay dad fara badani waa tasaahulaan oo waxay markaa moodaan inay sunno iska tahay ayay markaa moodaan laakiin qowlka raajixa ah ee sawaabka ahi waxa weeye ee qawaacidda usuuliga ah waafaqsan in markaa la yidhaahdo asal waxa waa waajibnimo haddii waajibnimo laga baydhinayo waxay u baahan tahay daliil ka sarfiyo oo ka leexiyay u baahan tahay wallahu aclam xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo labaatan wa can cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma qaala qaala liya nabiyu sala allahu alayhi wasalam cimraan waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdo isagiiyo aabbihiiyo inuu yidhi nebigu wuxuu igu yidhi sala allahu alayh wasalam salli qaa'iman waxaad tukataa xaala kawnika aad tahay qaa'iman mid taagan aad tahay fain lam tastatic haddaanad kari karin inaad taagnaan ku tukato fa qaacidan ay fa salli qaacidan waxaad tukataa xaalaad markaa fadhido fain lam tastatic haddaanad kari karin inaad fadhina ku tukado fa calaa janbin ay fasalli calaa janbin yacni markaa waxaa tukataa xaala kownikaa tahay mudajican calaa janbin mid u jiifa dhinac u jiifa xaalaa tahay tuko rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan iyo xadiiska ka dambeeya mar labaadna insha allahu tacaala waa inoo soo noqon doonaan oo waxay inoogu iman doonaan baabu salaati almusaafiri waalmariid ayay markaa inoogu iman doonaan mu'alifku mar labaad uu inoo soo celin doona xadiiskani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu markaa amray qofkii awoodi karaya istaag inay markaa uu istaag ku tukado salaaddii faralka ahayd salaaddii faralka ahayd walamru yaqtadii alwujuub amarkuna waajibnimuu keensadaa daliil ka sarfiyana lama hayo daliil ka sarfiyana lama hayo sunnaha qofku khiyaar buu u leeyahay oo fadiiladu ha ka nuqsaanta ee wuxuu awoodi karaa isagoo kari kara inuu taagni ku tukado fadhiga inuu iskaga tukadaa waa u bannaan tahay fadhiga inuu iskaga tukadaa sunnaha waa u bannaan tahay isagoo kari karaya inuu istaago laakiin isagoo istaag awoodi karaya inuu fadhi ku tukado salaaddii faralka ahayd uma bannaana ee laasim waa inuu istaagaa waajib bay ku tahay haddii aanu kari karin waa ka dhacayaa wujuubkaasiyo wuxuu noqonayaa inuu u intiqaalo fadhi inuu ku tukado ayaa markaa uu markaa u guurayaa waajib ku noqonaysa oo waxa weeye laa waajiba maca alcajsi walaa muxarama maca adaruura ayay culammadu qaacida sharciya yidhaahdaan wax waajib la yidhaahdo oo taagdarri wehelisa oo markaad waxa weeye wixii kari kari weydo kugu waajibayaa ma jiro laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeediiyo waxay awoodi karaysa mooyaane wax kale ku kallifi maayo nebiguna waxau ihi sala allahu alayh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro waxaa kala timaadaan intaa kari kartaan kala kaalayaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ilaahayna waxau ihi fattaquu llaha ma istatactum intaa kari kartaan ilaahay ka baqa ayaa markaa ilaahayna yidhi marka hadduu fadhigiina awoodi kari waayo waa inuu dhinaca u jiifsadaa labada dhinacna waxaa horreeya dhinaca midig inuu u jiifsado dhinaca midig ayuu u jiifsanayaa wejigiisana qiblada ayuu u jeedinayaa iyo jidhkiisoo dhanba xagga qiblada ayuu qaabilayaa madaxa ayuu beri u jeedinayaa lugahana galbeed buu u jeedinayaa isagoo dhinaca midig u jiifa ayuu salaaddii sidaa ku tukanayaa salaaddii sidaa ayuu ku tukanayaa xadiis lagu soo wariyey oo daciifa inuu dhabarka u seexdo waa jiraa laakiin xadiidkaasi waa daciif xadiidkaasi waa daciifa ma asixin waxaynay markaa hadduuba asixi lahaa culammadu ku xambaareen markuu awoodi kari waayo dhinac inuu u jiifsado yacni ayuu wuxuu u jiifsanayaa jirjirka dhinaca midig hadduu awoodi kar awoodi karo waa inuu midigta u jiifsadaa hadduu midigta awoodi kari waayo waa inuu bidixda u jiifsadaa hadduu labada dhinac midnaba xamili waayo waa inuu jirjirka u jiifsadaa cagihiisana qiblada u jeediyaa si wejigiisu uu qiblada u soo qaabilo markuu iimaaga iyo markaa ishaarada samaynayo oo uu rukuucda iyo sujuudda tilmaamayo si wejigiisu qiblada u qaabilo waa inuu cagaha u jeediyaa qiblada yacni jirjirkana u jiifsadaa yacni markaa dabeedna markaa wejigiisi waa si uu qiblada u qaabilo ayaa looga jeeda xadiiska cimraan ibni xusayn ee aynu soo maray nusakha buluuqulmaraamka qaarkood waxay qorayaan salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin wailaa faawmi iimaa'an ziyaadada wailaa faawmi iimaa'an bukhaari ma soo warin marka waxa weeye ziyaadadaasi waa khata' yacni ku dhacay nusakha buluuqulmaraamka ee lagu siyaadiyey ee matbuucaadka qaarkood ay ku dareen khata' weeyaan marka taas iyada ah lagu baraarugsanaado xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan wa can jaabirin radia allahu canhu jaabir ibni cabdillahi waxaa laga soo wariyay ilaha raalli ha ka noqdee ana nabiya sala allahu alayh wasalam ay nebigu qaala limariid uu ku yidhi markaa ruux buka ruuxa bukoo sallaa calaa wisaadatin barkiba ku tukaday bimacnaa ku sujuudaa looga jeeda wisaada luqada mashhuurka macruufka ahi waa wisaada inkastoo bacdi culamada ka mida ay yidhahdeen waa musallas ulwaaw oo saddexda xaraka kii la saaraa waawga waa ku bannaan tahay wisaada wasaada wusaada faramaa biha markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam barkimaduu ku sujuudaayey ninkaa mariidka ahi ayuu ka tuuray wa qaala wuxuu ku yihi salli cala alardi in istatacta dhulka ku tuko haddaad kari karto bimacnaa ku sujuud buu u jeedaa nebigu sala allahu alayh wasalam dhulka ku tuko yacni dhulka ku sujuud baa laga tilmaamaya haddaad kari karto dhulka ku tuko oo dhulka ku sujuud wailaa faawmi iimaa'an wailaa yacni ilaadaasi waa in shardiyo ah iyo laa markaysaga xaya naafiye ah oo ka daba dhacday istisnaa ma aha yacni wa in laa takun mustatiican haddaanad ahayn mid kari karaaya fa awmi iimaa'an ishaar oo tilmaan tilmaan tilmaan sujuuddii iyo rukuucdii labadaba tilmaan oo waxa weeye yacni markaa madaxa soo foorari wajcal sujuudaka akhfada min rukuucik waxaad ka yeeshaa sujuuddaadana akhfada mid ka hoosaysa min rukuucika rukuucdaada mid ka hoosaysa ka yeel rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi baa soo wariyey bisanadin qawiyin sanad qawiya ayuu ku soo wariyey walaakin saxaxa abuu xaatimin waqfahu ha yeeshee waxa uu saxiixiyey oo markaa waxa weeye uu ku sawaabnimo xukmiyey abuu xaatimin abuu xaatim waqfahu xadiisku inuu mawquuf yahay ee saxaxa abuu xaatimin lagama tilmaamayo oo loogama jeedo abuu xaatim baa waxa uu yidhi xadiisku mawquuf isagoo ah buu saxiix yahay sidaa loogama jeedo siday bacdi marka ay moodeen amaba ay u qaateen balee marka arrinka noocaasi yacni markaa culammada qaarkood baabay ka qarsoontay ee in badan oo dalabatulcilmiga ka mid a oo waxay moodeen marka la yidhaahdo wasaxaxa waqfahu in looga jeedo xadiisku isagoo mawquufa buu saxiix yahay lagama tilmaamayo sidaasoo loogama jeedo siday marar horeba u baraarujinnay ee waxaa looga jeedaa riwaayadu waxay sawaab ku tahay bisarfi nadar inay asaxdo iyo inaanay asixin marka layska dhaafo waxay ku saxan tahay oo labada sawaabnimo badan oo saxnimada u dhow inay riwaayadu sawaab tahay u dhow inuu mawquuf yahay sidaas iyadaabaa laga tilmaamaya ibnu xajarkuna markuu mas'aladan soo naqlinayay waxa uu yidhi abu xaatim baa la weydiiyey waxaanu yidhi asawaabu yani waqfuh yani marka waxa weeye asawaabu can jaabirin mawquufa wa rafcuhu khata yani sawaabku waxa weeyaan jaabir xaggiisa in marka yani laga soo wariyey isaga oo mawquuf ah yani in laakiin la rafciyaa waa khata oo gef weeyaan sidaasaa marka abuu xaatim yidhi marka calaa kulli xaal yani wasaxaxa ala'imatu waqfahu iyo merarka la midkaa waxaa laga tilmaamaya riwaayadu sidaasay sawaab ku tahay baa looga jeedaa laakiin isagoo mawquufuu saxiix yahay loogama jeedo xadiidkan jaabir yani sheikha ibnu xajar alhaytami la yidhaahdaa bihaa'i lmuhallatha waxa u yihi rijaalu bazaar rijaalu saxiix ragga bazaar yani riwaayada marka xadiidka bazaarna waa soo wariyey bayhaqina waa soo wariyey rijaalka markaa yani ku jira sanadka bazaar rijaalu saxiix weeyi waxaad moodaa in laga fahmayo rijaalka markaa bayhaqi in markaa inay rijaalu saxiixa aynay ahayn laakiin calaa kulli xaal rijaalka markaysa waxaan markaa yani bayhaqi laftiisu waa markaa waxay yihiin waa rijaal siqaad ah weeyaan waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey diya almaqdasi ayaa saxiixiyey waxaa kaloo xadiidka markaa quweeyey ibnu xajar oo isaguna halkan ku quweeyey bisanadin qawiyin ayuu markaa u yidhi waxa kale oo markaa xadiidka markaa quweeyey ibnu xajar alcasqalaani waxa uu ku quweeyey oo laga fahmaya hadalkiisa inuu xadiidka saxiixinayo kitaabkiisa talkhiisulxabiirka waxaa kaloo xadiidka markaa laga fahmayaa inuu saxiixinayo ibnu turkumaani isagana jawharunnaqiga oo culammada markaa yidhi waa mawquuf xadiisku oo sidaasuu sawaab ku yahay oo abuu xaatim iyo bayhaqi ka mid yihiin wuu tacqiibiyey xaafid ibnu xajar xaafid ibnu xajar waxa uu yidhi saddex nin oo abuu usaame iyo abubakar alxanafi iyo cabdilwahaab ibnu cataa ayaa saddexduba xadiiska rafciyeen yacni waxa uu tilmaamayaa buu odhanayaa albani wuxuu ishaarayaa xadiisku isagoo marfuuca inuu saxiix yahay yacni sidaas yadaa buu ishaarayaa oo waxa uu radinayaa markaa sida uu yidhi yacni ku hadlay abuu xaatim ayuu markaa waxa weeye radinayaa albanina waa ku waafaqay oo waxa uu yidhi waa sidaa markaa yacni uu yidhi xaafid ibnu xajar sidaa uu yidhi oo markaa uu ku hadlay weeyaan bayhaqi laftiisa isaguna waxa uu yidhi xadiisku waxa weeye yacni markaa mawquuf yacni isagoo ah ayaa markaysa waxaan markaa uu arjaxay markaasaa waxaa tacqiibinaya ibnu turkumaani oo markaasaa wuxuu odhanayaa saddex siqaada ayaa saddexduba xadiiska rafciyeen saddexduba xadiiska ay rafciyeen wuxuu ishaarayaa isaga ibnu turkumaanina xadiisku inuu saxiix yahay isagoo marfuuca sidaas iyadaa buu markaa ishaaraya sidaas aawadeed baa waxa uu yidhi ibnu turkumaani shaaficiyada qaarkood waxay yidhahdeen shaafici xadiiskan ma taalacan ee hadduu xadiiskan arki lahaa wuu odhan lahaayo waa ku tegi lahaa oo shaaficiyadu waxa ay qabaan in waxa weeye barkimo intuu ruuggiisa qofku saarto inuu ku sujuudaa inay u bannaan tahay inay u bannaantao jaa'is u tahay bay markaa qabaan markaa sida markaa majmuucaba nawowi ku sheegayo oo xadiidkan bay waxay u qaateen xadiidku inaanu asixin ayay u qaateen xadiidkuna xadiidka jaabir oo keliya ma aha culamada qaarkood oo yidhi xadiidka waxaa la tafaruday yacni markaa abubakar alxanafi ayaa la tafaruday baa jira waxaa ka mida bazaar baa ka mid a oo waxa uu yidhi cid markaa sawri sufyaan athawri ka soo warisay isagoo yacni xadiidka ka soo warisay abubakar alxanafi mooyaane ma hayno dabeedna markaa xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay haafil buu ka noqdo yacni markaa hadalka hadalkii xigay ayuu cabdilwahaab ibnu cataa oo sufyaan athawri ka warinayuu soo arooriyey hadalkaas markaa uu sheegayaana waxa uu ku yaallaa iyo riwaayaduba markaa yacni sunan kubraa ayay ku taallaa mujalladka labaad saddex boqol iyo lix yacni hadalkaas waxaan sheegayaa masalan bazaar baa sidaas yadaa ku dhacay yacni marka waxa weeye khata'a mid la mida ayaa waxa ku dhacay bayhaqi ta hore bazaar buu ahaa oo haafil buu ka noqdo markaa yacni isla markiiba hadda wuxuu ka wariyay cabdilwahaab ibnu cataa bayhaqina taa mid la miduu ku dhacay xaafid ibnu xajar taa ma sii baraarujin laakiin bayhaqi baa isaguna taa mid la mida ku dhacay oo sunanulkubruu xadiiska ku soo wariyey markaasuu yidhi abubakar alxanafi baa la tafaruday haddana dariiqa ku xige uu warinaya waxa weeyaan waa cabdilwahaab ibnu cataa ayuu ku warinayaa safxaddii aynu sheegnay yani mujalladka labaad ee markaa sunanulkubraha safxadda saddex boqol iyo lix marka calaa kulli xaal labada arrinba markaysaga waxaan markaa waa wahmi xadiisku wuxuu leeyahay dariiqyo kale iyo shawaahid buu leeyahay oo ibnu cumar baa laga soo wariyey isagoo marfuuca ibnu cabbaasna waxaa laga soo wariyey isagoo marfuuca ayaa labadaba laga soo wariyey weliba ibnu cumar dariiqyada laga warinaya waxaa ka mid a dariiq markaysaga yacni uu odhanayo albani silsilatu axaadiisi saxiixa sanadkeedu waa jayid ayaa markaysagaa ka mid a yacni sanadkeedu waa jayid marka xadiisku laa shaka inuu markaysa waxaan markaa uu yahay xadiis saxiixa inuu yahay sida markaa albani iyo culamo kaleba markaysaga ay u jasmiyeen sidaas iyadaabaa sawaabku yahay yacni mucalliqa kitaabku waxa uu odhanayaa saddexda dariiq ee markaa la soo wariyey mutaabic kaluu sheegay oo bazaar markaysa waxaan markaa yani agtiisa ahaaday laakiin kaama arag buu yidhi oo waa cabdilwahaab ibnu cataa waxay ku tusinaysaa sunanulkubraha laftiisa inaanu daalacanin ayay ku tusinaysaa sunanulkubraha laftiisa inaanu daalacanin oo aanu mas'alada markaysaga aanu ka eegin wa ilaa markaysa waxaan markaa safxaddii iyo mujalladkaynu sheegnay ayuu cabdilwahaab ibnu cataa isagoo bayaaqi ka warinaya uu ku yaallaa marka waxa weeye sidaas aawadeed bayhaqi markuu sheegaya kitaabka almacrifa oo keliya ayuu ku qayday sunankubrahana xadiisku waa ku yaallaa ma sheegin marka taa inaan u daalacanoo arag ayaa markaa laga qaadanaya marka isaga muxaqiqa kitaabku sanadka markaa xadiidkani waa qawi jaabir yacni mulaaxada ku sugan oo waxaa ku jira markaisaga sanadka abu zubayr oo can jaabir yacni markaa cancano ku warinaya yani abu zubayrna waa mudallis waxaa markaa uu jaabir cancano kaga wariyo lama yani markaa lama xujaysto oo lama qaato allahuma ilaa inuu lays ka wariyey abu zubayr ka wariyey mooyaane oo haddii laakiin ay tahay riwaayat llayth can abi zubayr can jaabir riwaayadaasi waa saxiixo sidaas aawadeed ayaa marka imaamu dahabi waxa uu yidhi saxiixu muslim waxaa ku jira riwaayaat markaysaga ilaa casharatu axaadiis gaadhaya oo marka ahaaday min riwaayati abi zubayr can jaabir mana aha lays wuxuu ka wariyey fa fi lqalbi minha shay ayaa imaamu dahabi uu yidhi yacni ilaa toban xadiis oo marka abi zubayr jaabir ka warinayo cancano kaga warinayo ayaa ku jira markaa saxiixu muslim riwaayaadkii lays ka wariyeyna ma aha lays marka axaadiistiisoo kala xushay wixii uu abu zubayr ka maqlay jaabir ayuunbuu ka qaatay oo ka wariyey wixii kalena waa ka tegey sidaas aawadeed riwaayadiisu waxay tahay waa riwaaya markaysa waxan markaa saxiixa walow cancanaba ha ku wariye marka calaa kulli xaal cilladaasaa ku sugan marka mulaaxada ku jirta markaa bisanadin qawi hadalka markaysaga waxaan markaa uu yidhi ha yeeshee calaa kulli xaal axaadiista kale ayaa quweynaysa oo ibnu cabbaas iyo markaysa waxaan markaa ibnu cumarba laga soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa inuu qofku dhulka ku sujuudo inay tahay hadduu kari karayo salli cala alardi in istatacta haddii aanu kari karaynin inuu tilmaamayo ee aanu marka waxa weeye barkimo iyo wax la mida intuu ruugga saarto aanu ruuggiisa ku sujuudaynin ruuggiisa aanu ku sujuudaynin waayo shardigii sujuuddu ma dhammaystirna oo waxa weeye barkimada uu ku sujuudayaa sujuud uma noqonayso laakiin mar hadduu macduur yahay iimaaga iyo ishaaradiiyo tilmaantaa ku filan tilmaanta uu tilmaamay ayaa ku filan fattaquu llaha ma istatactum intuu kari karayee marka waxa weeye tilmaan ugu hoosaysa ayuu tilmaamayaa dabadeedna markaysa waxaan halkaasuu ku gaabsanayaa halkaas ayuu ku gaabsanayaa wixii kale aanu awoodi karayn waa ka dhacayaan oo waxay noqonayaan markaysagaa waajib ka dhacay ayuu markaa noqonaya asalka markaa sujuudduna waxay ahayd waa in sinihiisa dambe uu ka sarraysiiyaa madaxiisa waa hadduu kari karayo laakiin haddaanu kari karaynin waxa weeye waa tilmaamayaa waa ishaarayaa laakiin waa inuu sujuudda iyo rukuucda labadaba maadaama uu tilmaamayo tilmaamta uu sujuudda tilmaamayo waa inuu hoosaysiiyaa maadaama ay sujuuddu ka hoosaysay rukuucda waa inuu iyada hoos markaa usii hoobtaa sidaas iyadaa waa inuu sameeya rukuucdana qadarka uu awoodi karayo ayuu markaa hoobanaya sidaas yadaa ayuu markaa samaynaya axaadiis nebiga sala allahu alayhi wasalam laga soo wariyo oo saxiixina waa jiraan oo qofka markaa yacni ku waajibinaya inuu rukuucda dhabarkiisa inuu simo markaa inay tahay oo waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam marka uu yidhi laa tujzi'u salaatun laa yuqiimu arajulu fiiha sulbahu fii rukuucihi wa sujuudihi yacni markaa salaadii qofka ka gudi mayso aanu qofku dhabarkiisa ku toosinaynin sujuuddiisa iyo rukuucdiisa waana xadiis saxiixa laakiin waa qofkii kari karayay qofkii laakiin aan kari karayne ama tuur lahaa iyo wax la mida isaga waxa weeye waa ka dhacayaa waajibkaasi oo haddaanu xataa markaa yacni sujuuddii iyo rukuucdii la iman karaynin tilmaanuu tilmaamuu ku kaaftoomayaa laakiin labada tilmaamood waa inuu sii kala hoosaysiiyaa oo ta sujuudda uu aada u hoosaysiiyaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk